barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaab soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duur wanaagsan ee dhammaantiinba dhegaystayaal haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiyo barkii duhurnimo waana maalin jimcaha kuwii labaatanka bisha februari sannadka laba kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan sii wada jira idin kala socodsiin doona axmed cali sheekh iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shulwa
qodobada aanu idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan ku saabsan dawadhaqameedkii ay soomaalidii hore ku daweyn jireen xoolaha la dhaqdo geela iyo adhiga iyo lo'da iyo fardaha xanuunku markuu asiibo waxaa lagula tacaali jiray dadka reer miyigaa markuu neefku mataal neefka geela xanuunsaday ama dhukaan baa ku dhacay waxaa lagu daaweyn jiray dhirta dhirta oo reer miyigu uu isticmaali jiray baa lagu daaweyn jiray dabcan sidoo kale inta aan dhegaystayaal idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonay labsi ruuxii gaxsha godolkii soomaaliye sidan anigu ku galay gafi maysid adigu argudashadaaduna garilaahay weeye
sidoo kale ciyaarihii iyo wararkii ayaanu idiin haynaa balse ku soo dhowaada iminka warkii dunida waynu ku hormarayno saraakiisha sirdoonka maraykanka ayaa sharci-dejiyaasha u sheegay toddobaadkii tegey in ruushku ay faragelinayaan ololaha doorashada ayadoo ujeedku uu yahay in shaki la geliyo sax-aanshaha codadka lana taageero dib u doorashada madaxweyne donald trump qof arrintan xogogaal u ah oo magaciisa qariyay sababo la xiriira xasaasiyadda warkan ayaa sheegay in xulufada trump ee jamhuuriga ah ee ku jira aqalka wakiilada ay su-aalo ka keeneen qiimeyntan oo ay sameeyeen saraakiisha xafiiska sirdoonka qaranka khamiistii tagtay jamhuurigu waxay arrintan kaga jawaabeen sidii la filayey aad ayay u caruudeen waxaana su-aalo ay ka keeneen xogta sirdoonka ayuu yidhi saraakiisha sirdoonka ayaa kulan sir ah oo ay la qaateen sharci-dejiyaashu waxay ka digeen in ruushku ay iminka ka shaqaynayaan in shaki la geliyo sax-aanshaha codbixinta dhacaysa saddexda nofembar iyadoo islamarkaana la xoojinayo in dib loo soo doorto madaxweyne donald trump afar sano oo kale ruushku waxa ay door bidayaan hal musharax musharaxaasna waa trump ayuu yidhi qofka laga soo xigtay xogtan
laba qof oo u dhashay dalka australia oo markii hore laga waayay viruska coronavirus xili ay muddo laba toddobaada ku kantiismayaan markabka loo yaqaano princes dimond oo haatan ku xidhay waddankaasi jabaan ayaa hadda laga helay viruskaasi kadib markii ay dalkoogii dib ugu laabteen bridan malfrey oo ka mid ah mas-uuliyiinta caafimaadka ee waddankaasi australia ayaa sheegay inay suurtagal tahay in dad badan viruska laga helo maalmaha soo socda dadkan cusub ee laga helay viruska ayaa su-aal geliyay hanaanka karantiimeynta waddanka jabaan hase yeeshee xogayaha golaha wasiirada ee dalkaasi jabaan iyo shahayda zuga ayaa isaguna maanta difaacay hanaanka baaritaanka viruska ee dowladdiisa isagoo sheegay in hanaanka xukuumaddiisu ay u wadana uu yahay mid ku habboon
intaas aynu ku dhaafno warkii dunida dhegeystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada laascaanood ku soo diyaariyay cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan waxaa marti noogu ah oday yaasiin cali maxamuud oo ka mida xoolodhaqatada gobolka sool weli deegaanada soomaalida waxaa ka jirta dawadhaqameed ay dadka xooluha ay u isticmaalaan gaar ahaan geela reer guuraaga ayaa isku daya sidii ay u daweyn lahaayeen xoolaha ay haystaan inkastoo haatani ay jirto daawooyin loogu talagalay kuwaasoo la gaadhsiiyo iyadoona weli ay jiraan dad xoolaha ku daweeya dhirdhaqameedka iyo caadooyin hore ay u lahaayeen yaasiin cali maxamuud ayaa ugu horreyn barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ka warrami doona nolosha miyiga iyo sida dadku xoolo dhaqatada ah ay ugu dadaalaan sidii xoolahooda ay ugu heli lahaayeen dawo waxaa weeye walaal xooluhu waxay ahaayeen lafdhabarta dadka reer guriga uu ku nool yahay bay ahaayeen dadka sidiisana wuxuu u badan yahay reer miyi buu badan yahay reer miyika dhaqankiisuna waxay ahaayeen xoolo xoolahaas oo nimcoolida ka kooban geela iyo adhiga iyo lo-da iyo fardaha farduhu iyagu waxay ahaayeen wax magaranaysaay dee bini aadamku magaraysaa ay u ahaayeen indhaha quruxu ahaan jiray xanuunku markuu asiibo waxaa lagula tacaali jiray dadka reer miyigaa markuu neef mataal neefka geela xanuunsaday ama dhukaan baa ku dhacay haddii ilaahay kuray ama waxaa ku dhacay magaranaysaa ay dee xanuun magaranaysaa ay ah la yidhaaho waxaa lagu daaweyn jiray dhirta sida bahal muxuu ahaa gogobahoo kale sida geedka la yidhaahdo magaranaysaa moodoo kale dhirta oo reer miyigu uu isticmaali jiray baa lagu daweyn jiray iyagoona isweydiin jiray nimba ninka uu ka qabiirsan yahay oo magaranaysa ka qabiirsan yahay weydiin jiray war neefkan maxaa lagu daweeya xanuunkaasaa ku dhacay dabeetna xanuunka ugu warram jiray ninba ninkuu dee xoogaa ka khibrad rooya ama dhirta uu ka isticmaal badan yahay buu sheegi jiray bal ka waran siduu dhexdeeda ugu xooganaa inay xoolahooda ku daweeyaan dhirta waxyaabaha isticmaali jireen iyo muhiimadda ay u lahayd bal nooga waran dee dadku takhaqus kuma wada lahayn magarasa dhirta inta dhirta taqaanoo dhirta isticmaali jirtay baa sheegu sheegi jirtay inta kale mataal markuu neef ka xanuunsan wuu tegi jiray walaal neefkii xanuunka noocaasaa ku dhacay maxaan ku daaweeyaa buu odhan jiray dabeetana ninkuu neefkii wuxuu sheegi jiray wuxuu ku daaweeyey gogobaha iyo geedka la yidhaahdo mawada iyo geedka la yidhaahdo dacarta oo isna wixii cashi qaba iyo lagu waxaan jiray saddex hagel baa la isticmaali jiray waxaa jirta dee reermiyig oo kale waxay isticmaalaan oo ilaa hadda isticmaalaan marka xoolaha nabaradu kaga dhacaan oo kale oo dhurwaa dhaawaco ama geed wax ku dhaco ama neef kale dhib uu geysto way daweyn jireen oo waxbay marin jireen waxyaabay marin jireen maxaa ka mid ahaa waxyaabaha la mari jiray waxaa ka mid ahaa dhirta geed baa lasoo qaadi jiray macaha geedka la yihahdo gurahoo kale waa lasoo guri jiray waa la tumi jiray marka la tumiyana waxaa lagu shubi jiray magaranaysaa neef meeshii nabar ahayd baa inta biyo lagu maydho biyo dirana kulu lagu maydho baasaa loogu shubi jiray dab yarna waa lagu wareejin jiray inta micidu gaadhay dab yarna saasaa lagu wareejin jiray macnaha neefka dhaawaca dhirtaasaa lagu dhir badan baa lagu dhihi jiray maygaagaa ka mida gurahaa ka mida haddii ilaahay kuu ron yahay dhir yaryaroo kale oo badan oo magaraysa iyada loqodaa ka mid a oo dhulka laga qodo xiidka lagu dhado marka dhirta daawada miyigu way badan tahay oo la isticmaali jiray oo xoolaha loo isticmaali jiray way badan tahay
yaasiinu dee waxaa jirta dadka reermiga neef isagu ladan oo habeenkii xiri lagu xareeyey oo aroortii la arkay isagoo aan xoolaha raacaynun ka dambeeya sidee bay ula tacaali jireen neefkaasoo kale ama hashii ama neefkii ay yaqaaneen oo kale oo markaa xooluhu dareeraan oo kale iska istaaga xanuun la yaqaanana uusan jirin oo xoolahoo dhan ay caafimaad qabaan
neefkaxanuunkusoo boodaa baa la yidhaha xanuunkaaskusoo bood marka xanuunku xanuun la arki jiray hadduu yahayna dee wixii lagula tacaali jiray baa lagula tacaalaa xanuun cusub oo aan la arki jirin hadduu yahayna neefka waa laga xoolaha waa laga reebi jiray gurigaa la eegi jiray hadduu baxnaano leeyahay oo magaraysaa dee baxnaano leeyahay waa la baxnaanin jiray hadduusan baxnaano lahayn oo la arko inuusan baxnaano lahayn waa la qalan jiray waa la oojin intaanu inaga baqdin waa la qalan jiray xanuunkii kusoo magaraysaa xanuunkii la garanayo oo magaraysa hore loo arki jiray dee dhirtaasaa lagula mucmalaadi jiray oo wixii daawo ahoo ama miyaha laga keeno ama magaalaha laga keeno marka neefka waxaa la eegi jiray biniaadankana waa isweydiin jireen waa ohan jire hermiyu waa isweydiin jire waa jire war neefka xanuunkaasaa ku dhacay warba xanuunka ila eega ha marka la isugu yimaado ama matala ninkii neefka xanuunsadaa wuxuu tegayaa meel magaalo ah wuxuu war neefkaas xoolaha xanuunkaasaan ku arkay yaa xanuunkaa wax ka yaqaan wuu weydiin jiray xanuunkii markuu sheego haddii la gartana waxaa la ohan jiray dhirta noocaa iyo noocaasaa lagu daweeyaa haddii aan la aqoonna waxaa la ohan jiray wallahi xanuunka lama garanayo marka waxaa loo soo bandhigi jiray meeshii dhaktar ugu dhow oo kale ma jiraan marka xanuunada qaar ay xoolaha ku arkaan oo kale inay kala soocaan ama ay u sheegaan degmadaasi in xoolaha la kala ilaaliyo sidaasoo kale ma u isticmaali jireen ha waa loo isticmaali jiray haddana waa loo isticmaala horena waa loo isticmaali jiray mataal neefka xanuunka ku dhacay oo magaraysaa iyo ka caafimaadka qaba waa la kala hagaajin jiray oo waxaa laodhan jiray warbalyuu intaan caafimaadka qaba xanuunka faafin oo dhulka ku faafine ha la kala anshaxo anshax baa loo samayn jiray ka xanuunsada iyo ka caafimaadqa waa la kala sooci jiray xero gaaraa loo kala dhigi jiray maxaan idhahay siduu aanu xanuunku u faafin oo xoolihii ugu faafin baa loo kala samayn jiray haddiise laysku sii daayo oo laysku xerayo la kala anshaxin de kolle wixii wuu faafayaa mid hadduu ama fin ha noqdo ama xanuun kaloo cusub oo aan la arki jirin ha noqdo wuu faafayaa wixii haddaan magarasa laga hortegin oo magarasa wax lakala agaasimin waa- waa waa magarasa xanuunku wuu sii faafayaa marka dhaax waxa la samayn jiray waa la kala anshaxi jiray oo ka xanuunsanaya iyo ka caafimaad qaba laba meelood baa loo kala xiran jiray kii dee ilaahay uu qadaro inuu dhintana wuu dhiman jiray kii ilaahay qadaray inuu noolaadana daawadaasaa waxtari jirta oo ku daawoobi jiray ku caafimaadi jiray waxyaabaha sida weyn ee reer miyigu u yaqaanaan sida een, dhugatada iyo shimbirta iyo dukaanka een, bal ka waran dhugatadoo kale maxay ku daweyn jireenna siyaabahay u daweyn jireen maxaa ka mid a xanuunka dhugatada la yidhaaho geelu sidu wuxuu noqonayaa wuu qufacayaa geelu geelu aad buu qufacayaa sulkuu hoos rogayaa waxaa muddaa ma garanaysaa inuu daaqayo si u daaqayo sulkuu hoos rogayaa dabeetana wuu qufacayaa intaan ogsada soo bixinaa dhirta aan sheegayo gogobaha iyo mageerkale iyo mawada labadaa geed baa u munaasib ahaa way kulul yihiin kul bay leeyihiin dhirtaa kul baa lagu shubi jiray neefkii adugu ilaa koombo in leeg baa lagu shubi jiray inta loo qaso oo loo miro baa koombada biyaha lagu shubi jiray marka kii ilaahay ku talagalo de inuu dhintana wuu dhimanayo oo wadka lama baajin karo kii ilaahay ku daaweynaya dhintaasa la isticmaali jiray intaan daawada soo bixin oo magarasa dadku aanu dee daawada isticmaali jirin saasaa lagu daweyn jiray yaasiina waxaa jirta dee xoolo dhaqato badan baan aragnay oo markaa een, xooluhu xanuunsadaan qaarkooda ku shuba maraq een, waxyaaba siiya een, bal ka waran arrimahaas oo kale maxay ahaayeenna waxyaabihii ay ku daweyn jireen muxuu ah Ee, way jirtaa lagu- maraqa wuu jiraa waa lagu daaweyn jiray tuluda mataal een, nafaqa xumadu ku dhacdo oo aad arag inay nafaqa xun tahay iyo tuluda ma garanaysaa ee marka ay yar soo caafimaado mataal dhugatadii bay ka soo caafimaaday ama way nafaqa xun tahay waxaa lagu daaweyn jiray maraq si loo magaranaysaa oo nafaqa oo looga dhigo waa lagu shubi jiray maraqa neef baa loo qali jiray baruur leh waa lagu shubi jiray maraqa lagu shubi jiray baridiisa qudhiisa waa lagu siin jiray waa lagu isticmaali jiray oo neefka nafaqaa looga dhigi jiray marka een, dhaa xanuunada saasa dadku reer miyiga u isticmaali jiray shimbirta waa la gubi jiray neefka shimbirta ku dhacdo waa la gubi jiray rag baa jira yaqaana oo neefka mataal geel oo kale marka shimbirta ku dhacdo nin dhakhtaraa loogu jiro- loogu yeeri jiro shimbirta yaqaana wuu gubi jiray dhirna wuu usoo goyn jiray oo magarasaaye xididkeedna wuu siin jiray qaarna wuu gabs ku gelin jiray qaarna magarasa wuu xidhi jiray qaarna wuu ku gubi jirayba markaa siyaabaha shimirta loo isticmaali jiray dadku ma wada aqoon qayb baa tiqiinay marka qaybtaa taqaan oo magaraysaa taqaas ku leh baa la weydiin jiray Een, dhukaanka oo kale een, reer miyigu way sheegaan inay iyagu wax siiyaan oo haddana dee dawooyinkan casriga lagu daweeyo marka horena daawo dhaqameed bay siin jireen qaabkeebuu geela ugu dhacay isaga oo kale ama dadka reer miyiga dadkii hore iyo kuwa hadda joogaba ay ula tacaali jireen run ahaantii dadka hadda jooga iyo dadkii hore xagga xoolaha marka la eego waxaad moodaa inay ku takhasuroo yihiin dadka hadda jooga dadkii dhirta dadkii hore dhirtaasunbuu yiqiinay laakiin dadka haddeeru daawo isticmaalaa oo daawadaasaa lagu daaweeyaa Een, qofku isagaa daaweysta daawadii wuu soo iibsadaa oksadibuu soo qaataa een, silingiibuu soo qaataa isagaa neefkiisa hadduu ari yahay iyo hadduu gel yahay waxaanu korka isagaa daaweysanayo berigii hore een, la- dadku ma ahayn dadkan ilbaxa ah oo hadda dee wax kasta ku ilbaxay dad iska juula oo aan ilbaxayn buu ahaa dhirtaa unbaa la isticmaali jiray neefkii dhirtaa ilaahay ugu sahlana dee ilaahay ugu sahl kii kale oo magarasa ilaahay garto inuu baxaana wuu bixi jiray laakiin een, dhirta isticmaalka xoolaha aada loogu isticmaalo ma garanaysaa neefka marka xanuun ku dhaco een, dhaa- hadda waa la cashariya oo berigaa horena waa la casharin jiray haddana waa la cashariya hadeer way dhacday kuwa xanuunkaa lagu arkay waa la cashariyey een, ilaabna waa loogu daray waa la daaweeyey ilahay waa ugu sahlay oo dee diinta ilahay wax ka fiican oo laisku daweeya ma jirto ama xanuunku dadka ha ku dhaco ama dunyada ha ku dhacee kolley casharka xagga ilaahay waa loo cararaa aad baa loogu cararaa dee meel kaloo loo cararo aan ilaahay jirin aan ilaahay ahayn maba jirtoba yaasiino ee, dadka reer miyiga ah ma aaminsanaayeen dawo dhaqameedka ay leeyihiin iyo inay xoolaha ku daweystaan Eh, agtooda muxuu ka lahaa ninka dawo dhaqameedkaas iyo dhirta yaqaana ee degmada ama ooshaasi oo kale ama deegaankaas oo kale bal ka war marka ninka la- had iyo jeer alle waxaa loo aadi jiray ninka yaqaana dee xoolaha yaqaana oo xanuunka magaasa arki jiray waa loo aadi jiray oo meel dheer baa looga dooni jiray oo waxaa loola jiray war hebel halkaasuu jiraa ha loo doono xanuunkan isagaa yaqaan ha loo doono Een, hadduu mid dhir lagu daaweeye yahay hadduu mid dab lagu daaweeye yahay dhaax waxaa loo raacdayn jiray ninka yaqaana xanuunada dabka lagu waday- lagu daaweeyey dhu- waxaa la- waxaa ka mid ah mid gudaan la yidhaaho waa la gubi jiray qaarka horu geela kaga dhici jiray tuludina way fadhiisan jirtay dabeetana dab buu la dhici jiray ninkaa dee yaqaanaa gudaanka rag kale meelay waxay goyn jireen meel xididka ah oo meelaha sanka hortiisa isha iyo sanka udhexeeya ayay xidid ka goyn jireen oo badanaa raggaasaa loo yeedhi jiray raggaasaa wixii dee ay daawada ay yaqaaniin ku daaweyn jiray hadday magaraysaay dhir soomaali tahay iyo hadday magaraysaay xidid ay goynayaan tahay raggaasaa runaantii loogu yeedhi jiray oo daaweyn jiray xoolaha yaasiina waxaad ku garaasatay xilli aan dawo jirin oo dawaduna yarayd dawo dhaqameedka xoolaha dadka xoolo dhaqatadu ay ku daweeyaan soo ma jirinoo oo aan cid lagala tashado ama dhakhaatiirtu ay yaraayeen marka intii aan garaadsaday xanuuno badan oo magaraysaay aan la arki jirin baa xoolaha ku dhici jiray marka xanuunada xoolaha ku dhacaa dadku badanaaba dee wuxuu isaga carajiya xagga ilaahay oo waxaa kolley loo badnaa or bal xoolaha hala cashariyo wadaad ha loo yeedho hala cashariyo magaraysaay ilaahayna hala baryo baa loo badnaa dhirta daaweynteedu iyo de mar walba kolley nin walba wixii ilaahay ka baru ku daaweyn jiray laakiin sida loo badnaa waxaa badanaa loo badnaa xoolaha waa cashar iyo diin baa lagula carar jiray oo culimaa loogu yeedhi jiray xanuunka aan reermigu ay yaqaaneen oo kale waxaa ka mid ah sugiya xanuunka la yidhaahdo dawo dhaqameedka ay siin jireen iyo xanuunkaasi waxay ula jeedeen muxuu ahaana xanuunka sugiyuhu wuxuu ka dheelan jiray kolley micida micida ama bahalki muxuu ahaa kaneeca cunto ama uu magaraysaa bahalka la yidhahdo dhuug uu cuno xanuunkaasa micdaas waxay ku reebi jirtay xanuun geelaa ay xanuunkaas ku dhaco badanaa waxaa la siin jiray tulud maraq la siiyo tudul badhi la siiyo adugu xanuunada noocaas waxaasa lagu daaweyn jiray iyada dhir lama siin jirin marka xiliba xiliyada roobaadku ay roobku doo oo xilli roobaadka ay tahay dee xoola oo geel oo kale meel aad soo fadhiisid celin aad kaga ka celisay bahashi muxuuaha kaneecadii lama awoodi kari jirin waxaad ka celin karisa maahay dabbaa loo shiidi jiray hareeraha dab laga shidi jiray tuluda geela waxaa hareeraha dhuma dab laga shidi jiray dabbaa loo oogi jiray dabeetana dabkaa marka la shido waxay ku daadan jirtay bahashu dabkaas ku daadan jirtay saasaa lagaga balbaaliyin jiray oo magaraysaa lagaga hortegi jiray magaraysaa bahasha kaneecada micideeda xanuunada ayna magacyadu way bixiyeen reer miigu ma markay arkaan bay u bixiyaan mise magaca laisla yaqaano ayay ku sheegaan waxay xoolaha ku arkaan si dadka kalena ay ugu sheegaan oo kale marba facayada xanuunka lagu arko sida neefka uu u galo kaleunbuu laga magac bixi jiray mataal markaan kasoo qaado soodhac mid la yidhaaha jiray ama biliqbiqi baa jirtay neefki isagoo aad maalaysid baad kan la yidhaa soo dhaca adoo maalaya hashay oo harbu kula jira oo hasha xanuun kuma ogan way caafimaad qabtaa baa saad haneedka ugu hisa ama ulisid bay dhacaysaa biliqbiliq baa loo bixiyey mid kale cuflaa loo bixiyey oo saddex maasul ugu dhici jiray mid way xaari jirtay xaar dhiigay sii dayn jirtay midna waxay waxay samayn jirtay way qufici jirtay oo sanka waxaa ka iman jiray duuf tiro badan midna midba duufna ka iman jiray mana xaari jirin taa naqaska lagu joojiyey iyadu ma lahayn daawo ma lahayn markii waa ka awoogi jirtay oo way bixi jirtay laakiin labada kale daaway lahaayo magaraysayo haddii wax lagula mucmalaado yani ilaahay waa u tayasiiri jiray badanaase casharkaa berigaa aada loo isticmaali jiro casharkaa lagu casharin jiray wadaad baa loogu yeedhi jiray laakiin xilligaa ee magaraysaa xilligu barwaaqo uu yahay oo magaraysaa dhulku uu barwaaqo yahay way yar yihiin xanuunada asiibaa xoolaha way yar yihiin waxaana koosgaraynaysaa neefku markuu abaarta joogo wuu tamar daran yahay oo nafaqa daraa jirta oo wuu tamar daran yahay ma awoodi karo haddii xanuun ku dhaco ma garaysaa difaacu iskaga difaaco wuu yaryahay male difaac male laakiin markuu barwaaqada joogo xoogaa neefka difaac buu leeyahay oo jirkiisii xanuunka wuu magaraysaa wuu iska difaaci karaa wuu adkaysan karaa yaabo badan baa jira oo qaniinku ka mid ka yahay shilinta oo noocyo badan leh sida garab casta iyo faradheerta shilin casta bal ka waran shilimahaasi iyo waxyaabaha ay had iyo jeer dawo dhaqameedka ay kala dadaali jireen hadda oo dawooyin casriya loo helay waxay dadku marin jireen iyo berigii hore intaan daawadu jirin ama dadku aan de hadda dadkan ilbaxay ahayn waxaa weeye shirinta waa la guri jiray dabbaa loo shiri jiray hadduu geel yahay iyo hadduu ar yahayba dabbaa la shiri jiray shilinta xoolaha waa lagu kici jiray haddaad geela ka guraysidna waa lagu kici jiray ninka odayga iyo wiilashiisa ku kici jiray waa laga guri jiray dabbaa loo shiri jiray tulud kasta waa laga edlin jiray faryaha laysu qaban jiray sankaa looga guri jiray dhagaha looga guri jiray candhada iyo futada iyo intaasaa looga guri jiray neefka waa laga edlin jiray shilinta dabkaasaa lagu guri jiray dulinkuna lama mari jirin dulinkana yaa berigaa la guro aada uma badnaynoo mma dib kama dhalan jirin ilaa dulinkii waa la gubay waa sugay moogtaha ma yeelan jirin dulin dambe dabkaasaa lagu guri jiray arigana waa kadaalig idaha mataal subaxi markaa shiinta laga guro yda laga qaashay gooraha loo galaa reerku majority ciidankiisu islaanta oo quraacda u samaynaysa mooyaane inta kale idaha loo gelayaa shiinta laga gurayaa halkan daasad maqorofaa soo qaadanaysaa waxaad ku shubaysaa kaadidooda ku shubaysaa kaadidoodaad ku shubaysaa kaadidooda markaa ku shubtidna shilinta waa lagu gurayaa daasadii oo ku jirta kaadidii dadkuna hadda way dhibeeyaan dadka hadda joogaa marka shilinta lagu arko lagama guro iyadoo neefkii buuxo baa la- waxaa lagu marinayaa dhibtii la marinayaa shilintee la marinayaa dabeetana shilinta waxay sababaysaa way dhacaysaa qolof bay noqonaysaa qolofki markay noqoto ma dhimanayso way noolaanaysaa hadhow marka barroob ku dhacdo way noolaanaysaa halkeedii bay neefka ka baxaysaa way sumaysan tahay neefka markaa bahashaasoo sumaysan ay taabato neefkaas naftaba lagu soo gaari maayo isaga waa khalaas waa u dhammaata ilaa shini sumaysan baa cuntay laakiin dadkii hore dabkaasay ku ilaalin jireen xoolahana sun dhaaxba kuma reebi jirin dadkan hadda wuu dhabaynaya hadduu geel yahay iyo hadduu ari yahay waa la dhabaynaya dhib baa guri kasta dhib baa iska taala dadkii hore yasiino aan kaa dhexgalayeen dadkii hore een xoolaha de waqti bay ku bixin jireen intaan aroortii lasii dayn jireen oo adigaa sheegay inay shilinta ka guri jireen dadka hadda jooga bal ka waran hadda runta in marka la eego waxyaabaha reer miyiga soo marmaray waqtiba waqti waqtiba waqtigu ka adag yahay mataal hadeer dadka hadeer joogaa marka xagga aad xagga isticmaalka uu isticmaalayo xoolaha dhaqaalaha u dhaqaalayo markaad eegtid waxa weeye dadkana aada u isticmaal badan oo xagga dhaqaalaha markaad eegto neefka la dhaqaalaynayo waxa weeye marka abaarta ku dhacdo xoolihii hore dee wax lama siin jirin raashin ma aqoon oo abaartaasa u la-aan jirin xoolo badan baa bixi jiray saas oo yaasiino de hadda waxaa jirta een dhakhaatiir baa la helay dawooyin baa la helay bal ka waran dadka reermiga hadda siday uga faa'iidaystaan een aqoontaasi iyo cilmiga een laguna gaarsiiyo deegaano badan baynu aragnaa in dawooyinkii kala duwanaa iyo talooyinka caafimaadka ay helaan oo kale oo u- ay ugu tagaan xeryaha Een, wallaahi tin hadda tin mar soo baxa waa la arki karaa laakiin hadda siday u badan tahay siday u badan tahay oo dadku u badan yahay qofku daawadiisi buu soo qaadanayaa hadduu durayo qofku isagaa duranaya Een, hadduu magaraysaa bahashki muxuu ahaa uu- uu- uu- uu dhib ku saydhinayana isaga kusaiyo ku buufiya tiin mar yimaada oo ku yimaada oo aad tiraa war neef waa iga xanuunsanaya ayaa ii daaweena wuu jiraa oo way yimaada hadda tiimo badan baa hadda barbar soo baxbaxaa intii abaaraha ka dambaysay way soo baxbaxaan oo way dhex maraan dadka oo way daaweeyaan xoolaha oo neef walba xanuunkiisa marka laga warramo dee daawadiis bay ku dhuftaan oo way daaweeyaan waxyaabaad kula talinayso oo dadka reermiga inay een, dhaqanka iyo ilaalinta xoolaha maxay tahayna talooyinkaad soo jeedinaysa waxaan kula talin lahaa een, dadku waa dad reer miya waa xoolo dhaqato boqolkii sagaashan marka la eego waa xoolo dhaqato dadku marka waxaan ku tala- waxaan ku talinayaa dadku xoolahooda inay dhaqaalaystaan inay haddii ilaahay kuu ro- yahay een, waxyaabaha ay ku imanayaan oo haddii magaraysa ay xanuun ay arkaan inay magaraysa la kaashadaan dhakhaatiirta inay dhakhaatiirta la kaashadaan oo wixii dee waa nin reer miya waxaa laga yaabaa xanuunkanba inaanu garanayn oo xanuunku soo booda oo cusub inuu yahay inuu la xidhiidho dhakhtarka oo magaraysa la kaashado ayaa muhiima marka waxaan kula talin lahaa inay dhakhaatiirta in lala xidhiidho hadda dhallinyaradii say u badan tahay run ahaantii marka la eego dhallinyaradii qof weyn waayeel oo xoola ku taagan waa arkaysaa laakiin dhal- dhallinyaradii waxaa laga yaabaa majoratigeedii inaanay xoolaha eeginba nin weyn un baad arkaysaa hadda xooli ku qaylinayo war xoolaha ka daaya dayaca war hala dayactiro war ha- sidaan ha loo galo war dee beer kale ma lihi inaga xoolahe beerteennu waxa weeye waa xoolo beerteennu waxa weeye waa xoolo dhaqato xoolo dhaqatadaasaa beerteenni ah iyagana waxaa laasima in la- in la dhaqaaleeyo oo la hagaajiyo meesha wax ka cunaya la geeyo ceelkii fiican oo biyahale laga waraabiyo haddii la daaweyntooda een, had iyo jaraal dhakhaatiirta laga kaashado sidaasaa magarasa innaga saasaa xooleennu ay u yihiin beertii oo ay inoo fiican tahay inuu dhaqaalaysano dhegaystayaal waxaa intaas inugu eg barnaamijkeenii suuyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood barnaamijkan ayaa waxaa marti noogu ahaa yaasiin cali maxamuud oo ka mid a odayaasha gobolka sool kana mid a dadka xoolodhaqatada ah ee xoolaha ku dhaqda deegaanada gobolka sool waxaana diiradda ku saaraynay sida dawadhaqameedka ay dadku xoolaha ugu daweysan jireen iyo siday haatan uga faa'iidaystaan talooyinka caafimaadka ee dhakhaatiirta xooluhu ay usoo gudbiyaan intaanu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid lamida dhammaantayo waxaan idinkaga teganaa sidaasi nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal cabdikariin olol aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi magaalada laascaanood inooga soo diray islamarkaana inala socodsiinayey weli idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad nagala socotaane markana kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta barcelona ayaa soo gebagabaysay heshiis muran badan uu ka dhashay oo ay kula soo wareegtay ciyaaryahanka weerarka kaga ciyaara kooxda leganes martin braithwaite kaasoo ay ku soo iibsatay milyan oo yuro horyaalka la liiga ayaa barcelona fasax u siiyey in ay la soo wareegto ciyaaryahan xilli uu xiran yahay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda maadaama ciyaaryahan cosmaane dembele la shaaciyey inuu garoomada ka maqnaan doono muddo lix bilood ah la liiga ayaa waxa uu qabaa xeer oggolaanaya in kooxaha ay la soo wareegi karaan ciyaaryahan cusub iyadoo suuqa kala iibsiga uu xiran yahay haddii mid ka mid ah ciyaaryahanadooda la shaaciyo inuu dhaawac ku maqnaan doono wax ka badan shan bilood heshiiska ciyaaryahan martin bretwet uu ugu biiray kooxda barcelona ayaa aad uga cadhaysiyey kooxda leganes oo ka mid a kooxaha ugu hoosey horyaalka laliiga islamarkaana halis ugu jirta in loo celiyo horyaalka heerka labaad waxaana la wareegista kooxda barcelona ay kooxdan ka dhigaysaa mid aan haysan weeryahankii ay isku haleynaysay kaasi oo dhaliyey ama caawiyey in ka badan afartan boqolkiiba goolasha kooxdaasi si kastaba maadaama ciyaaryahankan uu kooxda leganes kula jira heshiis nasaqa siddeed toban milyan oo yuro kaasi oo iminka ay bixisay barcelona ma jirin wax ay ka qaban karto si ay uga joogiso inuu ku biro naadiga ka dhisan catalonia dhinaca kale ciyaaryahan raxiim iserlin ayaa waxa uu sheegay in kooxda real madrid ay tahay koox cajiib ah hase yeeshee waxa uu ku adkaystay inuu ku faraxsan yahay kooxda kubadda cagta manchester city iserlin oo shan labaatan jira ayaa lala xiriirinayay inuu ku biiray kooxda real madrid kadib markii naadiga man city la saaray ganaax laba sano ah oo looga mamnuucay horyaalada qaaradda yurub hadda wakhtigan la joogo waxaan ku faraxsanahay kooxda man city hase yeeshee waxaan sheegayaa in kooxda real madrid ay tahay koox cajiib ah ay jiray ciyaaryahan sterlin oo la hadlay wargeeska afka isbaanishka wax ku qora ee e s marka aad aragtid funaanadda cad waad garan kartaa waxa kooxdan ay u taagan tahay waa koox aad u weyn ayuu yidhi ciyaaryahan sterlin ciyaaryahankan ayaa si kastaba waxa uu sheegay in hadda uu ku qasban yahay inuu ixtiraamo qadaraaska uu kula jiro man city kooxda city ayaa kooxda real madrid waxay ku arki doontaa wareegga lix iyo tobanaad ee koobka horyaalada qaaradda yurub oo lugtiisa koowaad ee garoonka barnaabia ka dhici doonto maalinta arbacada ah ee soo aadan ugu dambayntiina xalay waxaa dhacay kulammada wareegga soddon iyo labo ee koobka yuruba liig loo yaqaano kooxda kalea buruuj oo martigelisay kooxda ma united ciyaartooda waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo goolah frankfort oo martigelisay kooxda solsbargna waxa ay ku awood sheegatay afar gool iyo gool celtig oo u safartay naadiga copenhagenna waxa ay ku dhammaatay ciyaartoodii barbardhac gool iyo goola kooxda aix oo xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay timid fainalka koobka horyaalada qaaradda yurub ayaa hadda qarka u saaran in laga reebo koobkan kadib markii xalay looga adkaaday laba gool iyo gool oo ay kaga adkaatay naadiga gatafe ee uu safartay kooxda ludgratsna waxa ay martigelisay intermila waxaase loogu awood sheegtay laba iyo eber bonfica oo aaday shakhtar duneski waxaa loogu awood sheegtay laba gool iyo gool sporting lisbon ay saddex yaal dirtay naadiga istanbul kooxda kalaj waxa ay hal iyo hal la dhaafaysay naadiga zaviya basel oo aaday kooxda nikoshiya waxa ay ku soo baday saddex gool iyo eber kooxda ezi alkmaanna waxay hal iyo hal isla dhaafi waayeen naadiga las bayer leverkusen ayaa labiiyo hal ku awood sheegatay markii ay is arkeen kooxda f c borto kooxda olombiyakos oo martigelisay kooxda arsenalna waxaa loogu awood sheegtay gool iyo waxba kooxda rangeles ayaa waxay saddex iyo laba kaga adkaatay naadiga braga rooma ayaa hal iyo eber dirtay kooxda gent wolfsburgna waxa ay labiyo hal ugu awood sheegatay kooxda malmo halka kooxda wolfis ay afar iyo eber ku suldaartay naadiga esbanyol xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal axmed cali sheekh oo inala socodsiinayey wararka ugu dambeeyna ka ciyaara gabagabadii marnaxaye axmed maxay noo xigeen markana waxaynu soo qabanaynaa cododka macaane maxamed sulaymaan tubeec iyo aamina feer kafi maysid adigu ye. labsi ruuxii gaxsha godolkii soomaaliya sidan anigu ku galay kafi maysid adigu ye. argudashadaaduna kar ilaahay weeye argudashadaaduna kar ilaahay weeye hayga goosan caawad hayga goosan caawad iga gacan sarraysa hayga goosan ah hayga goosan caawad iga gacan sarraysa
qofka abaalkii yahay guul darante waxaanaynin gabadhyahay gacantaadu waa hagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayaan uga xunnahay heestaasi inay sii socotaa ayaa waxaan filayaa aynu wada jeclayn laakiinse waa iyadaan idinkaga tegi doonaa waxayna gabagabo tahay idaacaddaeeda duhurnimo waxaa idala socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo cabdixakiin maxamed shuruucatin iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye Guurhayga filanin, guurhayga filanin.